ka kale ka yimaadaana iyadoo sooma dhaafaan malaa'iga waa muntaha weeye jannadii baa agteeda ah jannatulma'waa sidratulmuntahadaas bay agteeda tahay sida aayadda qur-aanka ay sheegayso naartuna way inaga hoosaysaa hadda oo hoos bay inaga jirtaa jannaduna way inaga sarraysaa maca daalika hadhow qiyaame marka la tago waa la isla hadlayaa ahlu naarka iyo ahlu jannuhu way isla hadlayaan waad aragtay wanaadaa asxaabu naari asxaaba aljanna an afiiduu calaynaa min almaa'i aw mima razaqakum allah qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin gaaladii baa odhanaysa war midhaha aada cunaysaan iyo biyaha aada cabbaysaan oo idinaan u baahnayn wax naga siiya ilaa iyagu waa gubteenoo naar bay ku jiraan markaasay leeyihiin ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin annagu hadda haddaan idin siina waxba nooga yaraan mayaani laakiin gaaladu ilaahay ka xarimay cuntada iyo biyaha midna inay dhadhayshaan ilaahay baa ka xarimay wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan qaaluu nacam faadana mu'adinun baynahum an lacnatu allahi cala aldaalimiin mu'miniintuna gaaladay u dhawaaqaan ayagu nicmadii iyo barwaaqadii xuralcintii webiyaalkii ay ku jiraan kuwaanoo naartii ku jiray arkaan kaasay yidhaahdaan wixii ilaahay noo yaboohay annagu helaye waryaaya idinkuma hesheen wixii rabbi idin yaboo cadaab iyo iyo caro ilaahaya ma hesheen qaaluu nacam annaguna hellay wixii ilaahay noo yabo ajiib waa laba nimoo laga yaabo inay isku beled joogeen oo midna jannada uu ku jiraayo waxaasuu qurqurinayaa midna naartaa lagu cadaabayaa way isu tanaagoonayaan way isla hadlayaan falyawma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alarayki yanduruun sariirahooda ayagoo jooga yay eegayaan kuwiioo halka lagu cadaabayo oo dabkii ku karkaraya yay eegayaan hal suwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun bay odhanaya habeenkaas nabigu jannada wuu arkay calayhi salaatu wasalaam waan galay buu yidhi jannada wixii aan ku arkoo nicmo ah lama sifayn karuu yidhi waxaan ku soo arkay buu yidhi maa laa caynun ra'at waxaan ili arag walaa udunun samicat dhegina ayna maqal walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiina aan kuba soo dhici karin yaan ku arku yidhi jannada waxaasoo haddee maxaa maxaa anhaara maxaa qusuura maxaa ashjaara maxaa aswaaja maxaa wildaana wixii haddii ilaahay sheegi karo nadrada ilaahay baa intaasoo dhan yaa ka nicmo badan ilaahay bay arkayaan dadkaas ahlu jannaha ah qofba qofkuu ka fadli badnaa ayuu ilaahay aragtidiisa ka badsanayaa kuwaa bishii mar arkahaya ilaahay kuwaa usbuucii maalinta jumcada camal arkaya kuwaa saacad walba arkahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kol hadday ilaahay arkaanna nicmadii la siiyey oo dhan waa iloobayaan ilaahay nadradiisaa ka macaan wax walba oo bani aadam la siiyo ilaahay aragtidiisaa ka macaan subxaanahu wa tacaala rasuulkay weydiiyeen saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuul allaahi rabbigana ma arkaynaa qiyaame markii la gaadho markaasuu farta ugu taagay dayaa qorraxda wuxuu yidhi taas ma ku shakinaysan iyadoon daruuri ka sokayn mayaa la yidhi qorraxan daruuri ka sokayn nin weliba waa arkaya dayaxoo afar iyo tobnaad oon daruuri ka sokayn ma ku shakinaysaan maya kadaalika tarowna rabbakum sidaasaad rabbigiin u arkaysaan buuli rabbigiin sidaasoo kale oo shaki idinkaga jirin yaad ilaahayn u arkaysaan
كامل ليس شبيه إلهي ذو الجلال والكمال إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي عام كريم الكامل ليس شبيه إلهي ذو الجلال والكمال إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي ذو الجلال والكمال
rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidratulmuntahadaas markii uu gudbay oo micraajkii mustawaha loo soo dhigay uu cagta saaray ayuu dib dhugtay mase jibriil lama soco wuxuu yidhi jibriil maxaa jira waataynu wada soconee maynu ma maana keenti wuxuu yidhi maya ilaahay adigu ku amrayaa inaad socotid laakiin anigu halkaanaan joogayaa kolkaasuu yidhi dee meesha tanoo kale laba nimoo walaalaa ama laba nimoo saaxiiba meelay ku kala haraan ma ahee adii weheliyeeshida caawo oo dhanba wayla socotaye kaalayo aadi raacdi wuxuu ugu jawaabay wamaa minnaa ilaa lahu maqaamun macluum haddaan malaa'igta nahay malag waliba meel macluuma uusan dhaafi karin ayuu leeyahy anigu haddaan hal tillaabo ah qaado waan gubanayaa buu yidhi laakiin adigu haddaad tillaabo qaaddo waad soconaysaa amar baad ilaahay ka haysataa subxaanahu wa tacaala rasuulku waa socday calayhi salaatu wasalaam mustawaa ayuu tegey mustawihii markuu tegey micraajkii kalaa loo soo dhigay wuxuu tegey fii makaanin sarifa samica fiihi sariira alaqlaam qalimyada aqlaamta malaa'igtu wax ku qorayso jara rafteeda meel uu ka maqnahayo ayuu nebigu tegey calayhi salaatu wasalaam meeshaa markii uu tegey ayuu ilaahay la khidaabay subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa la khidaabay rasuulkiisa isagoo odhanaya soo dhowow macnaa dhowowga waan dhawaadiy tilaabo iyo waxbuu meeshu waa haybad baa jirto jalaal baa jiro wax walbaa jiro inaan waxaan idhaahan garan waayuu yidhi maxaa yeele meeshaa mar haddaan joogo waxaan idhaaha garan mayo ilaahay wuxuu igu ilhaamiyey buu idhi inaan idhaaho altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah altaxiyaatu salaamyaal almubaarakaatu la berberakeeyey alطayibaatu wanaagyaal alsalawaatu naxariisyaal lilaahi ilaahay baa iska le baan idhi buuyi ilaahay baa jawaab isiiyo wuxuu yidhi buu yidhi assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wabarakaatuh assalaamu calayka nabadgelyo korkaaga allaha yeelo ayuha الnabiyu nebigaanow waraxmatullaahi naxariista ilaahay korkaaga allaha yeelo wa barakaatuhu barakooyinkiisa korkaaga allaha yeelo صلوا على النبي المصطفى markii intaa uu yidhi nebigaa ku ceshaday maxaa yeelay wixii nebigu uu helo wuxuu rabaa mu'miniintiisu inay la helaan wuxuu yidhi assalaamu calayna wa calaa cibaadiillaahi asaalixiin annagana korkeenna salaam allaha yeelo iyo addoommaha suuban oo dhan inagana ku jirna insha allah malaa'igtii baa markaa tiri baa la yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah maxaa yeelay hadalkay maqlayaan ilaahay iyo rasuulkiisu jawaabahay isu celinayaan ayay maqlayaan markaasay yidhaahdeen waxaan ka shaahidnahay inuu ilaahay waaxid yahay nebi muxamedna uu rasuulkii ilaahay yahay calayhi asalaatu wasalaam dee nebigu suu loogu naxariisanayo halkaasuu inagu xusuustay assalaamu calayna wa calaa cibaadiillaahi asaalixiin macnaa keligaa salaamta ha qaadanina mu'miniintaadu ha kula yeelato ayuu ilaahay baryey subxaanahu wa tacaala waxaa la wariyey maalin inuu nebigu akhriyey laba aayadood aayadda odhanaysa rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim oo nebi ibraahiim uu ilaahay ku baryey aayad kalena wuu ka daba akriyo nebi ciise uu akhriyey in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum فإنك أنت العزيز الحكيم لبدا آيادود مركو أغريي أيو يربو يري نبي عليه الصلاة والسلام اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا آيادود معناه دو حوي أوهري ومدنا نبي إبراهيم مد ويري منا نبي عيسى ويري وحوي نبي نبي إبراهيم وحوي فمن تبعني فإنه مني إله نكي إراعا وأنا أمضي ومن عصاني طفك أنا عاصيانا فإنك غفور رحيم إلهي ذنب الله فاتح إلهه ذنب الله فمارا إلهه أذيك ذنب الله فمارا نبي عيسى وحيري إن تعذبهم فإنهم عبادك هداد على ابتدي لها يوم وادو من كاقي وإن تغفر لهم هداد ودم بداف ويديسا ودم بدافتنا فإنك أنت العزيز الحكيم إله ودم بداف ما أرنين سدة بمبي لبدو ويراهدي نبي نبي عليه الصلاة والسلام لكن وحيرة اللهم أمتي أمتي فبكى markuu ummatii ummatii yidhi ayuu ooyey jibriil buu u soo diray ilaahay wuxuu yidhi sal maxamed maa yubkiik jibriilow nebi maxamed weydii maxaa ka oohinaaya wallaahu aclamu bih ilaahayna waa og yahay wax walba ee waa lagu waa lagu waa lagu sharfahayaa jibriil baa u yimid maa yubkiika yaa muxamed qaala ummatii ummatii ilaahayow ummaddayda ummaddaydaan la ooyayaa buuri qul lahu buu yidhi jibriilow waxaad u tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nusiibuka ummaddaadan waa kugu ridlo gelinaynaa waxaad ka raadli tahay baan u samaynaynaa walaa nusiibuka kugu xumayn mayno kugu tiiraanyayn mayno ummaddaada aayaddaasay xadiidkaasi wuxuu waafaqsan yahay aayadda odhanaysa walasaufa yucطiika rabbuka fatarda walasaufa yucطiika rabbuka rabbigaa wuu ku siin doonaa fatardaa waad raadli ahaan doontaa baa layidhi rasuulkeennuna wuxuu yidhi baa la yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laa ardaa wawaaxidu min ummatii fi الnaar ilaahu ma raadi noqonayo iyadoo ummaddayda qaar naarta ku jiro marka innaa sanurdiika fii ummatika ummaddaada waan kugu ridla gelinaynaayo raalli baan kaa dhigi doonnaa walaa nusii'uka kugu xumayn mayno tiiraanyo kugu samayn mayno ummaddaada darteed sidaa darteed wa calaa cibaadillaahi asaalixiin uu nebigu u leeyahay calayhi asalaatu wasalaam mar kasta ummaddiisuu ka fakarayaa iyo waxa ay mudanayso iyo waxa ay khayraho ay helayso yuu ilaahay weydiinaya markoo wuxuu yidhi ilaahayow ummaddayda maxaad siisay markay soo degatay aayadda tan odhanaysa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allaahu maa taqaddama min debika wamaa ta'akhar wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraadan mustaqiima wayansuraka allaahu nasran casiiza yuu yidhi ilaahayow wixii aniga aada ii yaboohday ii sheegtay ilaahu maxaad ummaddayda u yaboohday ilaahu ummaddayda maxaad siinaysaa wixii aada isiisay ii sheegtay maxaa yeelay dembigayii baad dhaaftay liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'akhar baa tidhi maxaad ummaddayda ii siisay markaasay soo degatay liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wayukafir canhum sayi'aatihim وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وحكى سودكتي إن المسلمين والمسلمات الآية إلى لغيره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آية ذات سودكتي معناه كو حسن أرض يان أمد هذا يان أيبه لي إلهي سبحانه وتعالى مركب مركب رسولك وحفي عنه لبا ummaddiisuu la milicsanayaa wixii kaleeto oo ilaahay uu siin lahaa subxaanahu wa tacaala markii rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu khidaabkii ilaahay uu la khidaabay ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa adigiyo ummaddaydaba waxaan ku farad yeelay konton salaadood konton salaadood fi lyawmi wallayla habeenkii iyo maalintiiba konton salaadood samcan wa- wa daacatan baan idhi buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahu kaa yeelay maqlay kaana yeelay kontonkaa salaadood waan yeelay wuu soo rogmaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim buu soo maray oo samada lix jibriil buu soo maray markii hore oo sidratulmuntaha ku sugaya way isa soo raacay nebi ibraahim oo samada toddobaad joogay soo mareen wuu soo salaamay samadii lixa lixaad buu ku soo noqday nebi muuse nebi muuse markuu yimid buu yidhi ilaahay muxuu ku ku siiyey ilaahay wax walba waa isiiyey wax kasta oon su-aashay ilaahay waa isiiyey muxuu ilaahay adiga ummaddaadaba ku farad yeelay konton salaadood buu fi lyawmi wallayla habeenkii iyo maalintiiba nebi muusaa yidhi ummaddaadu awood uma leh intaas hawshaas hawl fara badan weeye reer bani israa'iil oo ummaddaada ka xoog badan oo ka cimri dheer oo ka awood badan ayaan laba ragcadood oo galabtiiyo laba ragcadood oo subaxiyo keliya salaad looga dhigay ayay la iman waayeen marka ummaddaadu konton meelay kala geeyaan awood uma hayaane ilaaha u noqo weydiiso ilaahayna kuu fududeeyo nabigu waa ku noqday calayhi salaatu wasalaam intiibuu sii maray oo meeshii lagala khidaabay buu tegey markaasuu yidhi ilaahayow ummaddayda waa ku badan tahay kontonkaani ilaahu iga fududee shan baan kaa fududeeyey shan shan iyo afartan buu la soo rogmaday nebi muusuu soo gaaray nebi muusaa haddana tala siiyey oo yidhi shan iyo afartan ummaddaadu ma awoodi kartee kula noqo wuu kula noqo shan baan kaa riduu yidhi afartan buu la soo rogmaday nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaan ku dhex noqnoqonayay buu yidhi nebi muuse iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbana shan buu iga ridahayey mar kastaba shan yuu iga ridahayey ilaa uu ka yidhaahdo haadihi khamsa tani waa shan shantaasina waa camalka xagga shaqada iyo hawsha shan bay ka tahay xagga ajrigana kontonkii markii hore aan ku siiyey ajrigoodii waxba kaama aanan ridin hawshaan kaa yareeye mooyaane qofkii hal mara camal fala salaad toban buu leeyahy ajriga man jaa bilxasanati falahu cashru amhaalihaa ilaahay baa qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala marka laa yubaddulu lqawlu ladaya aniga qowlka agteeda lagama bedelo addoommahaygina waan ka fududeeyey xukumkaygiina waan dhammaystiray waan soo rogmaday buu yidhi anigoo ilaahay ku mahadnaqahaya nebi muuse ayaan soo gaaray meeqa lagugu soo reebay shan arwa shan waa badan tahay ilaahay ku noqo oo takfiif weydiiso markaasaan idhi buu yidhi ilaahay wax badan baan ku noqnoqdo waan xishooday intaan ka bacdi ilaahay waan ka xishoonaya hadda ogow oo markii horaa waaji markii horaa waxaa maktuum ahaa in shan salaadood aynu tukanno oon laynooga badin yaa markii horeba la azeliga ahayd oo looxul maxfuudka ku tiid dee waxaa la yidhi hadday shani markii horeba azeli ahayd maxaa kontonkan iyo marba shan ka ridiyo ee nebiga noqnoqoshadiisa iyo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa nebiga sharafkiisaa lagu muujinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiistaba in laga yeelayo malaa'igtoo dhan iyo ambiyadoo dhan baa la tusinaya wuxuu weydiistaba in laga yeelayo maxaa yeele markii hore konton buu ahaa markuu ku noqday waa la aqbalay shan baa lagaa ridaali markii ku xigtay shan baa laga mar uu yimaadoon wax laga aqbalayn ma jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga ogeysiinayaa caalamka oo dhan malaa'igta iyo khalqiga oo dhan jaaha nebigu ku leeyahay ilaahay agtiisa wuxuu weydiistaba maya inaan la odhanaynin yaa la la ogeysiinayaa baa layi ee markii horeba shantaasay iska ahay dee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaasuu maray baan yidhi intaas haddee mar mariyuu ku mariyuu ku maray oo waa ku riyooda madse asagoo kaamiloo sidaan oo kale ah yuu tegi kuma riyoonin nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisa oo keliyana maaha waxaa la dheelmiyey nebiga ruuxdiisa iyo jasadkiisa oo wada jira ayaa hameenkan rixlada wada galay rixladay wada galeen cumrigiisu markaa wuxuu ahaa baa layidhi konton iyo kow sano siddeed bilood iyo kow iyo toban maalmood baa cimrigiisu markaa nabigu jiray calayhi salaatu wasalaam kow iyo konton iyo siddeed bilood iyo kow iyo toban maalmood ayuu ahaa baa layidhi cimrigiisu jismigiisa iyo ruuxdiisa labadaba waa la dheelmiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam dayaarad ma fuulin di- dayax gamceed ma fuulin wuxuu fuulay ma jirto meel aan wax tegay jirin ayuu tegey bilahan iyo waxaan la isku xirxirhayo laleeyahay hawo qabow baa jirto dadka ka dhex dusayso oo googoynaysa ma leh waxba lagama gelin dharkiisii uu kala tegey maka ayuu nabigu intaa ku maray calayhi salaatu wasalaam marka iyagu waxay ku leeyihiin araa'id ulawal aboolla iyo waxbay ula bixiyeenoo eh, raggii sahanka cirka tegey bay tegeen maahe araa'id alawal oo samaawaadka oo dhan dhaafay oo sirtaamu intaa dhaafay waa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana waa wuxuu ilaahay ku karaameeyey oo ilaahay uu siiyey intaa inuu ku maro iyo quwaddeeda inuu ku maro ilaahay buu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaan leeyahay ilaahay buu arkay waa laga yaabaa qaarkiin inuu wax kaleeto ay la tahay aragtidu laba weyn aragti la yidhaaha idraag idraag iyo aragti la yidhaaha nadra yaa kala jirta idraag waxa weeyaan qofka shayga markaad aragto ood dhinac walba ishaadu intay kala laabato ay soo koobowdo qa- siduu ahaa ay u aragto wixii kor ka ah wixii hoos ka ah wixii bidix ka ah wixii midig ka ah waxa ka hooseeya kulli ay aragto oo ixaato ay ku samayso aragtidaadu idraag baa la yidhaha idraag baa la yidhaaha haddii shaygii aad aragto laakiin aadan ixaatayn karin ixse aadan ku suubin karin kayf iyo kam midna aadan u tilmaami karin shaygiina aad aragtana nadraa la yidhaahda waa aragti ama ru'ya la yidhaaha ru'ya ama nadraa la yidhaaha marka idraag ilaahay waa ka mustaxiil subxaanahu wa tacaala idraag intay ishu aragto ay ilaahay koobowdo oo si walba ay u tilmaanto oy ka ilbuuxsato oy ixaatayso waa ka mustaxiil ilaahay kaas il il suubin kartaana ma jirto waa aayaddu ilaahay ku leeyahay laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa latiifu lkhabiir laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ilaahay ma koobi karaan ma haleeli karaan ma ixaatayn karaan wahwa yudriku labsaara aragyaalka ilaahay asagaa haleela asagaa ixaateeya asagaa cilmigoodoo dhan kooba ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaame xataa haddii la tago ilaahay waa la arkayaa laakiin idraag maaha ixaato maaha waa nadra ilaahay aad arkaysid mooyaane ixaato aad leedahay ilaahay intaasuu leegyahay dherarkiisu ballaarkiisu intaasuu leegyahay dhinacan intaasuu u jiraa dhinacan intaasuu u jiraa ma jirto idraagaas iyo noocaas ixaadadaas ilaahay mustaxiil bay ka yihiin subxaana wa tacaala amaa aragti jannada muuminiintu waa ku arkaysaa ilaah laakiin gaaladu ma arkayaan kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waa laga xijaabayaa baa la yidhi gaalada ilaahay dheedhaalataa qiyaame ma arkayaan laakiin muuminiintu way arkayaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira rabbigeeday fiirinaysaa baa lii marka idraag iyo nadri kala laba wey marka nebigu waa arkay calayhi salaatu wasalaam min gayri idraakin wa min gayri ixaata wa min gayri kayfin ayuu ilaahay arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam kamuu arag qalbigiise wuxuu ka arkay indhihiisan madaxa uga yaal ee inagu aynu wax ku aragnoo kale ayuu ku arkay qalbigiisuna dee nuur buu ahayoo waa u kaalmeey inagu maynu aragno haddaan ilaahay uusan u kaalmayni ilaahay baa xijaabkii ayuu ka qaaday isagaa tusay subxaanahu wa tacaala aayadaha qur-aankaana waa ishaarayaan middaas waxaa la sheegay idraag horta lama sheegin waa middaas laakiin aragti ru'ya saddex gooraa qur-aanku sheegay waa midda u horrayse ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa maa kadaba alfu'aadu wadnihii qalbigii ma beenin qalbiga nabigaa loo jeedaa calayhi salaatu wasalaam maa ra'aa nabigu wuxuu arkay ogow ma ogtahay halkanaad wax ku aragtaa marka hore markaas ama qalbigaagu beeniyaa waxaad indhahaga ku aragtay ama qalbigaagu wuu rumaystaa wixii aad indhaha ku aragtay markaba nebigu wuxuu indhihiisa ku arkay qalbigiisu ma beenin oo ahayd ilaahay inuu arkay subxaanahu wa tacaala muusan beenin laakiin bikayri kayf wa bikayri ixaata wa bikayri idraag wo marka ru'yada mid aayadi waa taas oo waxaa la yidhi maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa tafaasiirta qaar baa isku kalifaya inay yidhaahdaan maa ra'aa qalbiguusu wuxuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam dee maa kadaba faacilkeedu waa fu'aadka waa muuqnaa maa ra'aa haddana faacilkiibaa laftiisaa loo celinaya maa kadaba alfu'aadu wadnihii qalbigu ma beenin maa ra'aa wuxuu asagu arkay taas ma la odhan karo ee waxa weeyaan wuxuu asagu arkay nebigu qalbigiisu ma beenin waay marka inuu arkay baa aayaddu ku tusinaysa midda labaad ilaahay wuxuu leeyahay afa tumaaruunahu calaa maa yaraa afa tumaaruuna ma kula doodaysaan hu nebiga calaa maa yaraa wuxuu arkay miyaad kula doodaysaan dad baa waxaan diiday oo yidhi micraajkan iyo waxabkan iyo sidaatulmuntaha iyo waxaa la marayaa ma jiro gaalada gaaladii baa lala hadlayaa abujahal baa ka mida masalan abujahal eeg markuu yidhi samadaan tegi yuu yidhi wax qaama anaaba kuu sheegaya maxamed balluu kor u qaado markaasuu kor u qaado siyo tan kalena kor u qaado maxaa ka wadaawi wuxuu yidhi adeena labadii kor u qaadi weydee see samada u tegaysaan macnaa caqli faasida nebigiiba wuxuu uga caqli qaadanayaa abujahl iyo wiilashiisa oo kale waxayan yeeli karin ma yeeli karu leey ilaahay baa ruuxna sidaas la maagay adiguna jirjir baad u dhacaysa fari afa tumaaruunahu ma kula doodaysaan calaa maa yaraa wuxuu asagoo arkay miyaad kula doodaysaan maali macnaa inuu arkay ayaa aayaddaasina sheegaysaa nabiga calayhi salaam waa laba aayado aayadda saddexaad waxay leedahay laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa laqad ra'aa rasuulku wuxuu arkay min aayaati rabbihi lkubraa aayaadkii ilaahay midda u weyn buu arkay waa inta aynu sheeg oo ilaahay uu ku arkay cabdullaahi ibnu cabbaas iyo saxaabada intoodii badnayd saasay xarideen hadda aynu sheegayn in aragtidu ay ahayd bilcayn oo ilaahay uu ku arkay subxaanahu wa tacaala waxay kaloo deliishanayaan nebi muuse ayaa ilaahay wuxuu su-aashay inuu arko rabbi arinii andur ilayka ilaahow aan ku arko maxaa yeelay kalaamka ilaahay buu maqli jiray nebi muuse markuu maqli jiraybu wuu hiloobay ilaahay inuu arkuu damcay markaasuu haddee markii wax lagu siiya wax ka sii fiican baad dalbaysaaye ilaahow aan ku arkuy ilaahay muxuu ugu jawaabay lan taraanii ima arkaysid buur ilaahay ma odhan layma arki karo ee wuxuu yidhi adiga muusaahi i arki mayse lan taraanii i arki mayse hadduu odhan lahaa ilaahay lan yuraanii aniga layma arko waxay noqon lahayd qofna ma arkay noqon kar laakiin lan taraanii baa layidhi asagaa lala khidaabay muusow ma i arkaysid baa
محمد يا رسول الله صلى الله عليه محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى دعوة الرحمن جاء إليك بليلة الإسلام محمد محمد ذاك بعد البعث حقا بمعراج سموتها يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب فوق الفراق من البقاء إلى الأقصى محمد محمد زرت بيت القدس في موكب كنت الإمام له محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد ظلم النور ارتقاء دعيت به إلى العليا محمد محمد شرف الله سماء وسدرة منتهى بك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد سرت وحدك في المعالي وجبريل تاخر يا محمد محمد ضاع نورك في الحجاب وفي عرش الاله دنا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد محمد طيبت نفسا بالخطاب من الرحمن فزت به محمد محمد ظافر بوجوب خمس ورؤية ربه المولى محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد أعدت بالخيرات طرا بقية ليلك الأبا محمد محمد ورسولنا الفرات ذاك حرا بربك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى محمد سلم وبارك عليه صلى الله
lan taraanii buu yidhi lan taraanii nebi muusow ma i arkaysid buu yidhi walaakin undur ila aljabal buurtaas eeg buuri fain istaqarra makaanahu fa sawfa taraanii haddii buurtu meesheeda ay ku sugnaato fa sawfa taraanii waad i arki doontaa buu yidhi فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ilaahay baa nuurkiisii jabalkii u tusay buurtii degaan digtay noqotay waa burburtay marka markuu arkay nebi muuse buurtii oo baaba'day ayuu suuxdin la dhacay marka waxay yidhaahdeen ru'yada waxaa lagu xidhay biistiqraari iljabal buurta sugnaanteeda buurta sugnaanteeduna mustaxiil ma ah jaa'is bay ahayd marka walmucallaqu biljaa'izi jaa'is shay mucallaqah wixii jaa'iza lagu xidhaana isna waa jaa'is fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii haddii uu meesheeda ku sugnaado waad i arki doontaa istiqraaru ljabal marka mustaxiil ma ahayn جائز بو أها فرؤية الله جائزة أيانا وا جائزة مركز فريد nebi muuse unbaa loo diiday haddaba ru'yadaas ru'yadaas waxa weeyaan cabdullaahi ibnu cabbaas iyo saxaabadii intii raacday iyo raggii ka dambeeyey sidaasay qabaan caaisha radia allahu tacaala canha iyo rag ayada raacayna waxay leeyihiin aragtidu qalbigaas iyo ruuxda unbay ahayd mooyaane may ahayn jismigiisa iyo nadradii indhihiisa madaxa ku yaadhiyo may ahayn marka cabdullaahi ibnu cabbaas iyo intii raacdayna saasay ku leeyihiin caayishana saas laakiin jumhuurulculamaa ayagu waxay odhanayaan nadradu cabdullaahi ibnu cabbaas ayay la jiraan oo asagay aqbalayaan شيخنا الشيخ صوفي واتيه لها وما بنت صاحبه أعلمها لدينا من الحبر إذ قوبنا كبدي النبي النبي صاحبك ولا لي أبو بكرها كما علمي بدنين عبد الله بن عباس مركا أركتداس لسلاسين ودينيناه allaa waan ilaahay baa cilmiga xaqiiqada ilaahay baa og laakiin sida ay kutubuhu qorayaan waxaa jumhuurulculamaa nadradu saas inay ahayd oo ay jirto ayay sheegayaan fariid maxaa soo haray nebi muuse aragtidii waa loo diiday nebi ibraahim nebi moxamedna waa la siiyey calayhi salaatu wasalaam way kala fadli badan yihiin idaa qaabalta lanta lafdata lan taraanii بما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيق ذهنا نبي موسى نينتو سؤالي أي يري إله وأنكو أركو أو لا يري لن تراني نبي محمد أصقون ويديسا أي لغو كرامي إلهي نظرديسا يا مقابلة كلام كيس مركا نبي موسى كلام الله وي لكن نبي محمد kalaamullaahina waa yahay ru'yadiina waa dheer yahay ka ilaahay la khidaabay subxaanahu wa tacaala waqfada aan ku soo gebagabaynayno waxa weeyaan halkaa waa tii la aaday oo malagga jibriila iyo nebigu halkaa tageene ilaahay ma meel gaaruu leeyahay subxaanahu wa tacaala oo halkaasa oo xadiidka ma waxaan u deliishanaynaa ilaahay marka la aadayo samaawaadkaa la sii maraa sidratulmuntahaa la maraa mustawaa la maraa carshiga iyo halkaasaa la tagaa markaa kabacdi baa ilaahay loogu tegayaa miyaa oo ilaahay meeshaasu iska leeyahy taa ma dhahayno ma dhahayno waxa weeyaan waxaa ilaahay meeshii uu doono ayuu rusushiisa waxyiga ku siiyaa nebi moxamed halkaasuu kula khidaaba ilaahay درجadiisaa la weynaynahay malaa'igta iyo ambiyadoo dhan baa lagu sharfahayey oo sharaftiisaa la gaarsiinayay meelaan jinni iyo insi iyo malag midna tegin in la geeyey ayaa lagu karaamaynahayey oo la tusayey marka makaamka nebiga ayaa la kor yeelayay makaam ilaahay leeyahay oo halkaas ku yaal oo uusan xaggii xagga midna uga dhaqaaqin ma aha meeshaa loo ilaahay kula khidaabay rasuulkiisa taa waxaa ku tusinaya nebi muuse markuu ilaahay la khidaabayey ma meeshaasuu ugu tegay nebi muuse mase halkaasuu uga soo tanaagoodi may meel shaam la yidhaahdo dhulkaana oo hadda meeshan urdun iyo ay joogaan urdun iyo falastiin dhexdooda ah buur ku taalla ayuu kula hadlay ilaahay oo duursiina la yidhaah yaa muusaa anii ana rabbuka fakhlacna calayka baa innaka bilwaadi almuqadasi duwa anigu rabbigaa baan ahay kabahaaga sii baa la yidhi dhilqi kabaha iska dhilqi maxaa yeele waadigii dahiraa oo wanaagsanaayo duwa alla ohan jiray baad joogtaa duwa waa meesha nebi muuse halkaanuu ilaahay kula khidaabay nebi moxamedna halkaasaa lagula khidaabay labada nebi baa uun yaa lagu tusinayaa martabada say kala yihiin meel ilaahay aad ugu tagto oo gaari ma jirto duursiina markuu joogay ma ka soo kacay carshiga ilaahay oo uu nebi muuse hoos kula hadlaayey maya looma nisbaynaayo ee waxaa loo fiirinayaa labada nebi midna halkaasaa lagula khidaabay tashriif midna duursiina isagoo hamayn guuraynaya ayaa dab meel uga baxay markuu yimid ilaahay baa la khidaabay idhab ilaa fircawna inahu dagaa baa lihi or waana akhtartuka fastamic limaa yuuxaa waan ku doortaye orodoo waxa lagu waxyoonayo orodoo dhegaysaali marka ilaahay makaan ha u nisbaynin ama ha korreeyo ama ha hooseeyo ilaahay wuxuu leeyahay bikulli kamaal inta makaana ilaahay asagaa abuuray subxaanahu wa tacaala isagaa abuuray inta jihaana asagaa abuuray hadduu makaan yeesho wuxuu yeelanayaa ilaa makaan waa halkan oo kale jiha jihuu yeelanayaa jiho hore jiho dambe jiha midigtaa mid bidixdaa mid kora mid hoosa ayuu yeelanayaa hadiiba makaan meeshii soo galo ilaahayna jiha iyo makaanba mustaxiil buu ka yahay huwa khaaliquljihaati waalamkina jihaadka iyo makaanadoo dhan ilaahay asaga abuuray subxaanahu wa tacaala loo nisbayn maayo midoodna fariid haddeed dad baa waxay yidhaahdaan waxaa la ogaaday in ilaahay kor jiro oo yaa idiin sheegay fircoon baa nebi muuse wuxuu ku yidhi ilaahiisa kor jira yaan la soo dagaalamayaa guri ha la ii dhiso waa aayad aayad qur-aan oo lagaga warramayo fircoon idabdarradiisii ayaa sidaas tidhi yaa haamaanu bni lii sarxan abluqu lasbaaba asbaaba asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa wa inii la adinuhu kaadiban haamaanow sar dheer ii dhis samada aan xaggeeda aadee oo aan soo eego ilaaha muuse aan soo eegay waxay yidhaahdeen inuu ilaahay kor jiro fircoon baaba sheegay oo yidhi ilaaha muusaan la soo dagaalamayaa kor buu jiraa sheekh waxaa la gaadhay in diinta islaamka fircoon warkiisii deliil looga dhigto bal fircoon oo diinta islaamka loo deliishanaya xaggee lagu ar waa ninkii yidhi ana rabbukum ulaclaa anigu rabbigiinaana ayadana waa xaq maa la yidhaahdo qofkii warka fircoon rabaa muu yidhaah ana rabbukum ulcalaana waa xaq muu iska yidhaah fircoon baa yidhi haamaanow sar ii dhih xagga samadaan aadayaa ilaaha muuse ayaan soo eegayaa fircoon baa iimaan lahaayoo ilaahay inuu kor jiro waa ogaa bay yidhaah laa xawla walaa quwata ila billah fircoon diinta islaamkaa loo deliishado wax la dhowrahayey waa ahayde ma timid ma buug baa lagu qorayba oo laleeyahay diin baa laga dhigayaa inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war fircoon waa kuma fircoon waa ninka la yidhi yaqdumu qawmahu yowma alqiyaama faawradahum annaar wa bi'sa alwirdu almawruud fircoon qoomkiisuu hor kacaa baa la yidhi dalaata qiyaame faawradahum annaara naartuu ku shubaa wa bi'sa alwirdu almawruud bee loo aroorana naartaa u liidata meeshaasuu ku shubaabaa haddee ninka deliishanaya sow qoomkiisii maaha uu naarta ku shubahayay ilaa waaba waaba hadalkiisii buuba sharci ka dhigay oo diin ka dhigay taas waa dhibaatooyinka jira weeyaanoo buuggii waa yaallaa hamoodina wax laga been sheegayo fircoon baa sheegay baa lagu leeyahy oo lagula soo indhacad yahay weliba fircoon baa sheegay fircoon diinta islaamka annagu u dhagaysanay nin baa hadlay wuxuu yidhi fircoon baad sheegaysaaye ibliis hadduu xaq sheego waan ka dhagaysanayaa ibliisoo xaq sheegana xagee lagu ah marka waxyaalahaasa iska jiree ilaahay makaan ha u nisbaynina ilaahay meel kasta subxaanahu wa tacaala ayuu maamulayaa wa huwa allaahu fi asamaawaati wa fi lardi ilaahay ilaahayga samaawaadka kuwa weeyaan wa fi lardi ardadana ilaaha jooga wey wa huwa aladii fi samaa'i ilaahun wa fi lardi ilaah samada ilaaheeda weeye ardadana ilaaheeda laga caabudo weeyaan ilaahay khalqigiisoo dhan meeluu kaga maqan yahay ma jirto subxaanahu wa tacaala sidaasaa ciiq- caqiidada wanaagsani caynkaa weeyaan marka aragtidaasna taasna bal aynu nidhaahno ilaahay makaankaa yaa loo nisbaynin ilaahay munazahun cani almakaani waashariik muntasifun bikulli kamaal wa munazahun can kulli naqs qof inuu meel fadhiisto oo makaan fadhiisto mahaan meel kale tegi karin naqis weeye innagaa taasoo kale noqon karne ilaahay ma noqon karo subxaanahu wa tacaala micraajkii markuu ilaahay nabiga intaas u soo dhiibay calayhi salaatu wassalaam wuu s- soo noqday hamaynimadii buu soo noqday calayhi salaatu wassalaam hamaynimadii buu maka soo gal waxaa la yidhi jibriil markuu u soo dhowaa maka uu yidhi jibriilow haddaan dadkaan iga horreeyo qurayshon ogahay aan warkan u sheego iga rumaysan mayaane waa sidee wuxuu yidhi abubakar baa ku rumayn doonaya iska soco waxba kaa dhigi mayaan markii nebigu soo fadhiistay calayhi salaatu wasalaam haddaba bayo maxay odhan doonaan abujahal oo jarmaada hayaa arkay haye caawma wa- caawma waxbaa jiray buu yidhi oo adiga meesha soo fadhiistay aw wax weyn baa jiru oo maxaa jira waa lay dhelmiyey xagee lagu dhelmiyey baytulmaqdis hay baytulmaqdis wuxuu yidhi dadka haddaan u- u yeero ma u sheegaysaa warkan haa waa u yeer war xaggee lagu dhelmiyey baytulmaqdis haddana ma habeynimaad soo meeshaanad subaxnimo timid haa waxay isku dareen sacab iyo foori kulligood xataa kuwa muslim isku sheegay markaa ka hor markaasay ridoobeen markii warkaasay maqleen qaar waa shakiyeen oo taradud baa ku dhacay abubakar baa la yidhi adigu maxaad ka leedahay wuxuu yidhi innii la usadiquhu biabcadda min dalik baytulmuqadis meel ka shishaysa ayaan ugu rumaynayaa hadduu yidhaah waan tegey xal waan u rumaynayaa buu yidhi. markaasaa la yidhi baytulmaqdis weligii inuusan tegin waa la ogyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ma tilmaami kartaa uu yidhi haa noo tilmaan baa layidhi ayagu had iyo goor waa tagaan laakiin nebigu weligii ma tegin haddee yaa u sheegaya habeen buu guura ku maray guuruu ku soo maray ma tilmaansanin markuu cabbaar til tilmaamay buu tilmaantii qaar garan waayey jibriil baa intuu beydkii oo dhan soo qaaday buu meel u muuqata nebiga dhigay calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu tilmaamayaa isagoo u jeeda albaabku xaggaasuu u jeeda qori sakradu xaggaasay taallaa albaabka kale dhinacaa weeye waa la dhegaystay markii gaf yar laga waayey ilaa iyagu waa yaqiini abujahal intuu istaagay buu yidhi ama nacta faqad saaba wallaahi wuxuu yidhi tilmaantu waa sax weeye waxaa maxaad odhan lahayd baa layidhi xalalaha buu yidhi in huwa ilaa sixrun yuqfar waa sixir weynaaday oo oo baytulmaqdisna hadda lagu eegayuu yidhi maxaan ka garanaynaa waxaan ku sheegna ma garanay may rumaynin marka wax kastoo indhahooda ay ku arkeen may rumaynin laakiin abubakar iyo raggiisii nabiga way rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam marka aynu ku soo xirno salaada faraa'isha inteeda kale nebigoo dhulka jooga yaa lagu farad yeeli jiri soomka zakada xajka iyo waxa kaloo dhan nebigoo dhulka joogaa lagu farad yeeli jiri laakiin salaada meeshaynu hadda ka sheekaynaynay nebigoo jooga ayaa salaada lagu soo fardiya maxaa yeelay liannaha munaajaatu rabbi ilaahay baa lagula koodaa salaada lafteeda ilaahay baa lagula koodaa marka qofku intuu istaago uu ilaahay faatixada akrinayo markaasaa la waa ilaahay baa dabkoodiisa waxaa soo arooray xadiid uu ilaahay xadiisulqudsi ku yidhi wuxuu yidhi salaadu baynii wa bayna cabdii nisfayni anigii addoonkayga waa noo kala baran tahay buuri idaa qaala alxamdu lilaah alxamdu lilaahi markuu yidhaaho ilaahay wuxuu yidhaahdaa xamadanii rabbi xamidanii rabbi rabbiga xamidanii cabdii addoonkaygu waa imahadiyey alraxmaani araxiimi markuu yidhaaho wuxuu yidhi asnaa calaya cabdii addoonkaygu way ammaanay maaliki yowmiddiini markuu yidhaaho wuxuu yidhaahdaa majadanii cabdii addoonkaygu way sharfay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adaa baynii wa baynaka buu yidhaahdaa ilaahay iyaaka nacbudu ilaah waadaan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciinu adigaan kaalma kaa rabnaa way noo dhaxaysaa cibaadada adaa lagaa rabaa anna kaalmadaa layga rabaa wey waa bayn walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wuxuu i weydiistuu leeyahy ihdina asiraada almustaqiima ilaa aakhiri laaya ilaahay wuxuu yidhaahdaa addoonkaygii waa i baryey walicabdii maa sa'ala wuxuu i su-aashay buuna addoonkaygu leeyahy marka waa munaajaatu rabbi weeyaan rabbigaabaad la koodaysaa asagiibaa kula hadlahaya adna waa la hadlaysaa qofba adiguna jawaabbaad dhiibaysaa ilaahayna jawaab buu ku siinayaa markaasaa laga yaabaa in qalbigaagu meel daran jiro ood xisaabiyo meelo kaleeto ilaahabaanad la hadlaysaayoo kula hadlaya qalbigaagiina uusan joogin laysa lilmar'i min salaatihi ilaa maa caqala min haada qofku salaadiisa intuu ka garanayuu leeyay sahwi xisaab geedkii goormaa la soo dhijinaya goormaa xagga la maraya goormaa la waxaynaya salaadiiba intaa tukatayba inaan la garan baa laga yaabaa ilaahay munaajaadkiisii baanad meesha isu soo taag nebigu halkaasoo kaluu mixraabka wuxuu ku arkay candhuuf ku taala ama xaako wuu xanaaqay aad baa wejigiisu u guduutay waa laga garan jiray markuu ilaahay dartii u xanaaqo wejigii wuxuu ore wuxuu yidhi waryaaya markaad salaadda ilaahay isu taagtaan qiblada iyo idinka ilaahay baa idiin dhexeeya qiblada iyo idinka ilaahay baa idiin dhexeeya macnaa ilaahay baad hor taagantay ilaahay adoo hor taagan inaad meelo kale milbilicsato oo meelo kale qalbigaagu jiro oo intaa uu ku leeyahay asnaa calaya cabdii addoonkaygibaa i ammaanay majadanii rabbii majadanii cabdii addoonkaygiibaa imahadiyey dee maha xaq ma ah ninka ugu liita kuwaan madaxda adoo la hadlahaya haddaad iska sii jeedsato ciil buu inta u dhintuu leeyahay waxaan kula hadlayo sii jeedaa waa kuwa xanaaqaya ilaahay adoo la hadlayuu kula hadlahayo haddaad ka sii jeedsatana laga yaabee madadkii iyo khayrkii in lagaa gooso marka salaadu qiimahaasay leedahayo waa halkaas salaada laga soo farad yeelay wey waxaanu sii marnay baytulmaqdis markuu nebigu ku sii socday wuxuusoo wuxuu sii maray nin meel jiifa oo nin intuu soo kaco dhagax weyn oo madaxa kaga baraajinayo markaasaa maskaxda iyo indhuhuba baxaan markuu dhagaxu dilindiloodo buu soo qaataa intuu soo qaadanayo madaxii wuu fiicay haddana waa ku rujiyaa weligii ka suuli may jibriilow muxuu ahaa buuli kuwa marka salaada loo dhawaaqayo madaxoodu salaada ka cuslaada weeye weligood saasaa madaxa loo burburinay markaad aadaanka maqasho sheekh layskuma dhajiyo hurdada intii nasiibkaaya waad huriday iska ka xaye cala salaad baa lagu leeyahay xaye cala alfalaax liibaantan u kaalay khayrkaan u kaalay waxaad ka jiifi karta ma haddii kale malag baa dhagaxi weynaa meel la fadhiya oo madaxa kaa jebinay marka salaadu waxaa la yidhi salaadda waxa nebiga loo siiyey markii uu sii maray samaawaadka wuxuu arkay malaa'igtiioo mid waliba wadiifo cibaadaha ilaahay ku caabuday mid waa rukuucsan yah oo rukuucda weligii ka toosi maya mid waa taagan yah oo weligii taagnaantaas buu ilaahay ku caabudaa mid waa sujuudsan yah oo sujuud buu ilaahay ku caabudaa mid waa fadhiyaa oo fadhi buu ilaahay ku caabudaya haddee addoomankiisana nebigu khayr oo dhan buu la jeceliya markaasuu midicsadoo yidhi allow yaa cibaadadan malaa'igtoo saa u quruxda badan leh yaa addoomankaaga siiya markuu ilaahay u tegey ayaa salaadii oo dhan oo awal malaa'igta qaarba qaar buu haystaye intii oo dhan oo laysugu soo daray baa farta laga saara istaaggii buu leeyahay rukuucdii buu leeyahay sujuuddii buu leeyahay wax walba intii malaa'igta qaarba haysay yaa ummadda laysugu daray nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa u dheh qiraa'atu qur'aan baa u dheh maxaa yeele malaa'igtu qur'aan ma akriyaan iyagu sida kale ilaahay u caabudaan mooyaane adiga qur-aankiibaa kuu dheh oo xaraf markaad akriyo intaasoo sawaaba lagu siina marka rixladaasi waxay ahayd rixlo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba lagu sharfay oo adduun iyo aakhiraba ay ku liibaanayaan marka ma rixladaas iyo xadadkaas weyn oo ummadda iyo nebiga helay miyaan kaga bakiille inaanu intay isu nimaadno isu sheegno oo isu akrino oo wixii habeenkaas dhacay oo khayr ah iyo wixii layna siiyey aan isxusuusinno oo markaa ilaahay aan ku mahadnaqno nebigana aan idhaahno nebi maxamedow khayr badan allaha noogu allaha noogu kaa jaseeyo nebi walba intii ummaddiisa lagu jaseeyey ka badan allaha no- jasahaaga allaha ka dhigo laa isagaa sabab noogu ahaay marka taasi aynaan yeeli caawan oo dardaaran baa jirahe micraajka ha yeelina qofkii idin yidhaah oo dambe ma ka yeelaysaa war halkaas waa laga aamusay war micraajka yaynaan siirada nebiga akrin oo rixlat lisraa rixlat lmicraaj yaa laysu akrin miyaad yeelaysaan hadda kabacd bismi illaahi raxmaan raxiim maxaa yeelay ma taas iyo tii hore isu eg marka rixladaasi caynkaa weeyaan haddii aada shaah iyo buskud buskud weydeen asaad awal u barateen sow sow sow idinkuma anaan dheerayno qaar qurbaankiiya iyo qaar ri- rixladiiya sow iskuma inaan soo darino sow ma idinaan dhergin hadda maxaad ku falaysaan sambuus iyo wax noocaas hawga haw cirqabina midaasi haddii kaleeto bishii waxbaa ka hadhay haddaan damacno waa yaallaan.
habeenka micraajka aan akrin doono ayaynu xoogaa xaflad yaroo fadhiya usuubin doonaa ninkii khayr yihi markaas agee aniga niman badan baa xalay yimid sheekh haashimow waxay yidhaahdeen micraajkii waa kale lacag baad naga qaadi jirteen maa naga qaadaa waxaa yidhi wari bal horta xaflad buu ka dhacay xafladda wixii ka dambeeya qalbigaan rabnaa inaanu quud siinee jismigaana haddeeno cambuule iyo ka dhambi iyo shaacir ka daaya qalbigaan rabnaa iyo ruuxda inaan waraabino ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayr adduun iyo khayr akhire ilaahayna siiyo intii aynu axaadiis akrinay iyo aayaad ilaahay inuu inagu anfaco qaatuma khayr macalimaana ilaahay inuuna siiyo intii akrinaysay iyo intii dhegaysanaysay iyo intii jeclayd inay dhegaystaan oo aan meeshan imaanin intaba khayr allahayna siiyo dhibaato badan baa jirta oo dadku waa qaxooti oo adduun iyo aakhiraba waxbaa inaga xune ilaahay ow noo kaamil yeel ilaahow gaar ahaan masiibada diinka ilaahow naga ilaali ilaahow masiibada diinka naga ilaali ilaahow caqiidada xun naga ilaali ilaahow kufriga iyo dalaalaadka naga ilaali ilaahow jidkaaga mustaqiimkaa nagu toosi ilaahow nabigaaga xubbigiisa qalbiga noo geli ilaahow nabigana jeclaysiin ilaahow sunnadiisa kuwii raaca nagu dar ilaahow khaatuma khayr macalimaana nasiin intaan iyo intii dhashayna ilaahayow cafi intaasi waa intaasi hooshay faashimudib noo duceeye wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu